waa run saa la socotiinba wasaaradda oo siyaasadda guud hagaysa dhinaca isboortiga iyo dhallinyarada iyo xiriiradii la sameeyey ee puntland waxay ku howlanaayeen sidii isboortiga guud ahaan ciyaaraha loo horumarin lahaa dhowaan waxaa ogeydeenoo in maarata la shaaciyey sagaalkii kooxood ee heer puntland kuwaasoo liigooda la rabo inuu furmo diyaargarow iyo tababaradii kooxaha iyo meel fiican buu marayaa xiriirka kubadda cagta soomaaliya iyo xiriirka kubadda cagta puntland oo wasaaradda kaashanaya ayaa waxa laisla gartay bal garoomada wakhtigan wixii laga sii qaban karo in laga qabto si ay ugu noqdaan kuwa ku habboon maaragtay tartankan marka labada xiriir oo iskaashanaya ayaa waxay shaqooyin yaryar ka bilaabeen wasaaradduna ay kor ka hagayso garoonka boosaaso oo hawshiisii hadda socoto oo qeybta ciyaarta ee garoonka gudaha ah la rabo bal inuu noqdo meel ku habboon waxyaabo yaryar laga qabanayo waxaa kaloo isna garoonka miro awaare oo isagana maaragtay lagu hayo dib habeyn dhinaca meesha garoonka lagu ciyaaro gudaha taasoo aan usii diyaarinayno maaragtay in ciyaarahaasi ay si habsamey uga dhacaan garoonka garoomada kale ee gobolada sida mudug iyo gaalkacyo iyo qardho iyo iyagana hawshooda iyo qaabkooda waa lagu jiraa garoomada kale oo maaragtay magaalooyinka iyo gobolada kalena iyagana saas ay hawshooda u dhici doontaa mustaqbalka dhow waxaa kaloo qorshuhu yahay dee garoomadan bal inay ka mid noqdaan garoomada caalamiga ah oo waqti dhow sanadka soo socda insha allah bilowgiisa in bal la eego sidii garoomada qaarkood roog loo dhigi lahaa iyadoo xiriir kubadda cagta soomaaliya lala kaashanayo iyo shacabka puntland iyo bulshada inta laysku tashto ee hawshaasna iyadana waa socotaa waayahay agaasime haatan waxaa gacanta lagu hayaa garoonka miro awaare stadium oo haatan shaqadii ay ka socoto oo dayactiir lagu wado waa sidee garoonka markaad fiirisid maxaad is leedahay waxaa wasaaradda ay ku taamaysay iyo xiriirkuba in la dhigo cawuskii rajadaas xaggee ku dambeysay maxaad is leedihiin way goormay bilaaban kartaa
saxufi aad baa mahadsan tahay rajadaas waa fiican tahay waxaana loo baahan yahay dadku inay de marka hore isku tashtaan markaa isku tashatid oo wax la timaadid baa meelaha kalena laga caawin karaa laakiin rajada insha allah sanadka soo socda waxaan rajaynaynaa wakhtigan oo kale inuu yahay garoon cagaaran oo roog iyo cawskii yaallo oo insha allah lagu ciyaarayo oo garoomada caalamiga lamida taas weeyaan qorshaheennu waana ku hawl jirnaa hawshaas xiriir kubadda cagta soomaaliya iyo shacabka puntland iyo guddi waa laisla kaashan doonaa waayo markaa xeshiid baa wax lagugu dari karaa marka taasi meel fiican bay maraysaa insha allah hadda waxaa ka socda un waxa weeyaan bal in ay meelaha qaarkood wixii laga sii qaban karo laga sii qabto wixii la tootoosin karo la tootoosiyo dhinaca ciyaarta ee tirka guud isagana insha allah cid kasta inta lala kaashado in maaragtay garoonka uu yeesho meel ku habboon ciyaartii maaragtay fadhiyadiisii meelihii bedelka ee kaydka waxyaabihii oo dhan marka waxyaabahaas oo dhan waa howl culus bay u baahan yihiin dhaqaalo badan bay u baahan yihiin wacyigelin bay u baahan yihiin ganacsatadoo ka qayb qaadatay u baahan tahay dadka oo isku tashta oo danahooda raacdo oo dee usoo jeesta waxaanay ay u baahan tahay laakiin wasaarad ahaan oo wasiirku ugu horeeyo waxaanu ku dadaalaynaa sidii loo heli lahaa maadaama ciyaari intii badnayd la tayeeyey maadaama xulkii qaranka uu iska uu diyaarsan yahay maadaama kooxihii seriyaada ahaa ee maaragtay meel fiican marayaan in marka wixii kalena loo soo jeesto oo maalinba tallaabo la qaado oo maalinba in la riixo oo hal maalin ma wada dhisi karno laakiin waa in bilow uu yimaadaa waa inaad dhaqaaqdaa dhaqaaqa marka aad samaysid waxaad dareemaysaa inaad wax qaban kartid waxna bedeli kartid marka dhiirigelin badan baa hadda socota isku duubni baa socota xiriirkii kubadda cagta oo aanu hawshaan u xil saarnay oo shaqadiisa ahaydna hawshii waa wadaan xiriir kubadda cagta soomaaliya wada shaqayntii waa socotaa boosaaso meel fiican baa la marinayaa maaragtay hawshiisa waa dhammaad kanna miraha waarena insha allah wiigan gudihiisa in shaqada yaroo laga wado gudaha meesha ciyaarta iyadana waa iska dhammaan doontaa kadibna waxaan u diyaar garoobeynaa in tartamadii seriya aadu ay furmaan gaalkacyo iyo qardho oo kale oo la rabo garoonka in la fidiyo oo maayarka iyo barasaabka aan kala hadalay oo garoonka dhul ku dhow in loo qaabeeyo iyadana waa ka wada hadalay marka waxyaabahaas oo dhamme waa dadaal la wado inaynu ku samayno sidaynu u tagayayno ciyaaraheena
waayahay agaasime waa markii u horeysay oo league puntland la sameeyo dabcan ciyaaro tijaabo ah baad samayseen marka maxaad isleedihiin habsame socodka liiga marka uu bilowdo sidee buu noqon doonaa liig sida aynu caalamka daawano oo kale ah baa dabcan laga sugayaa oo idinkii wasaaradda laydinka sugaya inaad bulshadii idinka sugaysaad dad su-aalo badan bay isweydiinayaanoo liiga puntland sidee buu noqon doonaa bay isleeyihiin xagga shuruucda waa sidee xaalka guud socfi aad baa mahadsan tahay horta liigani puntland waxaa la laysla qaatay oo ciyaarihii ka dhacay dowlad goboleedyada oo puntland soo qaaday dadkii khubarada ahaa ee ajnabiga ahaa ee xiriirada caalamiga ah ee kooxihii joogay xamar iyo qolada xiriirka iyo cid waliba waxaa laisla qaatay in puntland ay joogaan ciyaartooy xirfad leh aqoon leh ee leebalka ciyaareed ama heerka ciyaareed ee puntland oo aada u sarreeyo taasi waxay farxad gelisay qof walba waxay hanu yeeshay dhallinyaradii liigan la bilaabayo wuxuu noqonayaa waxyaabo badan baa taariikhda geli doona puntland waxay noqotay dowladdii ugu horreysay ee ka tirsan federaalka oo ku guuleysatay horyaalkii dowlad goboleedyada haddana waxay nasiib u yeelatay inay hesho sagaal kooxood oo heer puntland ah liigi ugu horreeyeyna uu saas u furmi doono insha allah laba kun lix iyo toban laba kun toddobiyo toban taasi waxay keenaysaa in maqaamka isboortiga puntland uu meel sare marayo caqabada waa iska imaanayaan markastoo la bilaabo liigan oo maaragtay kooxuhu waqti dheer qaadanayo oo dhowr bilood uu soconayo oo maaragtay laakiin waa u diyaar garoobeynaa aqoontiina waa la hayaa qualitiga ciyaartooyga waa la hayaa wixii farsamo ana xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya iyo xiriirkana ma wadi doona muxuu ahaayey waa caqabadu mar walba imaanayaan laakiin waa laga gudbayaa waxayna u muuqataa inay puntland tusaale u tahay dhinac kasta dhinacii siyaasadda dhinacii dhaqanka dhinacii maaragtay maamul wanaagga dhinacii isboortiga inay soomaaliya tusaale u tahay taasina ay ku dhiirigelinayso dhallinyarada reer puntland iyo kuwa soomaaliyaba in puntland ay noqoto hoyga isboortiga marka rajadu waa fiican tahay waxaana rajaynaynaa waqti dhow inay inoo bilowdaan damaashaadka iyo xiisaha iyo wareysiyada iyo dabaaldega iyo heer sare noqon doono waayo kooxaha markaan bilownay waxaa muddo mashquul lagu ahaa kala iibsiga kooxaha waa mashquul lagu ahaa oo koox walba laacibkeeda ninkay rabto iyo marka aad baan uga ammaanayaa kooxaha dadka leh oo mulkiilayaasha ah xiriirka kubadda cagta ciyaartooyga macalimiinta maamulka garsoorka cid walba waa uga mahad celinaynaa dadaalka iyo ay ka qayb qaateen iyo dhammaanba guud ahaanba shacabka puntland oo iyagu u helan isboortiga wanaagiisana ka shaqeynaya marka guul baan rajaynaynaa waqti dhow insha allah